wasaaradda xanaanada xoolo dowlada federaalk soomaaliya ayaa xadaga ku jartay saddex qaybood oo laha ka kordhiyay wasaaradda hanasayti oo ay ku mid yihiin qaybo shaybaarka iyo qaybta shahaada bixinta ee wasaaradda harag jarka weyba ku qayb galay wasiiro ku tirsan xukuumadda soomaaliya xildhibaano iyo marti sharaf kale oo ku sootay hay-adoo filiyay mashruucun dhismoe wasiirka wasaaradda xanaanada xoolo dowlada federaalk soomaaliya xasan xuseen maxamed eeley oo ku hadalay harag jarka qaybagunya weyba sheegay inka wasaarad ahaan iyo baahi weyn qabe qaybo shaybaarka iyo shahaado bixinta markii laga tago mahadcelinta xafiisyadan quruxda badan oo saaka aan aan xarigga ka jirnay waxay kaabi doonaan guud ahaan horumarka dalka soomaaliya iyo gaar ahaan soo kabashadii markii dalka uu uu burburay oo dhibaato ay ku dhacday sektarkan xanaanada xoolaha xaruntan waxay wax badan ka tari doontaa dee shaybaarka caafimaadka xoolaha oo haddaba shaqo badan laga wado oo maalmi bilihii ugu dambeeyey ama sanadkaanba si xoog leh ay uga socoto daaweyn ayuu wax badan ka tari doonaa oo saacidi doonaa xarunta dhexe ee shahaado bixintana dee waa ogtihiin oo dalkan waxaa la mideeyey guud ahaanba shahaadooyinkiisa insha allahu ayadan wax badan ayay ka tarin doontaa xarunta weyn ee dhexena waxaa ku shaqayn doona gebi ahaanba shaqaalaha ee wasaaradda qaybtooda degan dekedda arrintan ayadaan waxay wax badan ka saacidi doontaa guud ahaan waxaad ogtihiin markii laga hadlaayo xanaanada xoolaha waa sektarka ugu muhiimsan ee dalkan dhaqaalaha inta badan aad uga shaqeeyo horeyna waa u sheegnay waxaad ogtihiin sanadkii lasoo dhaafay waa markii ugu badneedo xoolo soomaaliya ay dhoofaan oo lacag dib ugu soo noqoto hal bilyan lacag ka badan ay dalka dib ugu soo noqoto insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socdana intaasi in ka badan insha allahu tacaala guula in la gaaro waxaan kaloon rajaynaynaa in xarumihii dhammaan wasaaraddu ay laheedna dib loo dhiso sida maanta midaan aan u taaganahay o aan xaragga ka jarayno ilaahay idinkii waxaan kaloon rabaa inaan u mahadceliyo shaqaalaha oo wasaaradda oo ayaga naftooda shaqo badan qabtay oo u taagan inay dalkooda iyo dadkooda u shaqeeyaan waxaan leenahay insha allahu tacaala ilaahay kafuur raxiimkan ajaruu idinka siinaa shaqada dalkiina dadkiina u haystaan waxaan rabaa inaan kala dardaarmo ummadda soomaaliyeed waxa waa aad aragtaan maanta soo kabashaan ku jirnaa waxaa dib loo dhisay guryo qurux badan guryahan dhisan waxaa la rabaa in sida loo qurxiyey idinkana aad u qurxisaan oo mar walba aad uga warqabtaan hantida dadka iskale waa dadka soomaaliyeed waa dhallinyarada soomaaliyeed waa gabdhaha soomaaliyeed waxaa la rabaa inaad gacanta ku haysataan oo aad ka warqabtaan oo mar walba aad ku dadaashaan sidii maanta quruxda ay leeyihiin aysan wax iskaga bedeli lahayn oo aysan noqonin sidii inta badan dhaqanka soomaalida lagu kasi jiray wax dowladda ay leedahay in loo yaqaano wax qof gaara uu leeyahay waxaan qof gaara ma lahan ummadda soomaaliyeed oo dhammaanteeda iska leh dadka maanta horteeda taagana iska leh waxaa laga rabaa inay si fiican ugu shaqaystaan ayagana ay ka warqabaan qurxinteeda iyo wixii hadda ka dambeeya ayagaa laga rabaa insha allahu tacaala qaybagun cusub ee laha ka kordhiyay wasaaradda xanaanada xoolo dowladda soomaaliya wayba yo muhiiman ayin xoolo iyo dhoofsho